bismillahi raxmaan raxiim barqa wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadkii tagi raadiya sanaay ee magaalada jowhar waa kow iyo tobanka bisha sagaalaad sannada laba kun shan iyo labaad qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna toddobaadkii tegana maanta waxaa qayb ka noqonaya maamulka dugsiga geeda barkaan oo toddobaadkan codsaday in la dayactiro xarunta iskuulkaasi culumowdiinka magaalada tan jowhar oo door muuqda ka qaata xallinta khilaafaadka iyo midaynta dadka dhakhaatiirta magaalada jowhar oo ka hadlay caqabadaha ay wajahaan haweenka uu ku dhaco xanuunka dhiciska gabdhaha magaalada jowharna toddobaadkan waxaa loogu baaqay inay xoogga saaraan barashada culumta caafimaadka waxgaradka kaamka baalguri ee magaalada jowhar ayaa toddobaadkan codsaday in loo dhiso xarun waxbarasho guddiga doorashooyinka qaranka ayaa toddobaadkan sheegay inay dib u furayaan diiwaangelinta codbixiyaasha gobolka banaadir qodobada iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna barnaamijka anigoo cabdiwahaab cadow maxamuud ah ayaa idinla socodsiin doona injineer nuursheene ayaa inoo farsamayn doona kusoo dhowaada barnaamijkii oo intaa ka ballaaran mar kale barqa wanaagsan saaxiibayaal waa khamiis taariikhdu waxay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha sagaalaad sannada laba kun shan iyo labaatan waxgaradka kaamka baalguri ee magaalada tan jowhar ayaa toddobaadkan codsaday in loo dhiso xarun waxbarasho iyadoo wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabeelle ay wado dadaallo ballaaran oo lagu horumarinayo tayada waxbarashada iyo helitaanka adeegyada waxbarasho ee degmooyinka iyo deegaanada kala duwan ee maamulka hirshabeelle ayaa guddoomiye ku-xigeenka kaamka baalguri ee magaalada jowhar waxa uu wasaaradda ka codsaday in kaamka laga hirgeliyo goobo waxbarasho waryahayaga sahar cabdi xuseen ayaa warbixintan inooga diyaarisay iyadoo wasaaradda waxbarashada hirshabeelle ay wado dadaalo ballaaran oo lagu horumarinayo tayada waxbarashada iyo helidda adeegyada waxbarasho ee degmooyinka iyo deegaanada kala duwan ee hirshabeelle ayaa guddoomiye ku-xigeenka kaamka baalguri ee magaalada jowhar codsaday in laga hirgeliyo goob waxbarasho guddoomiye ku-xigeenka kaamka baalguri axmed macu xaaji ayaa sheegay in kaamka ay ku nool yihiin in ka badan shan boqol oo qoys islamarkaana oo aanan haysan goob ay caruurtooda wax ku bartaan waxaana wasaaradda waxbarashada hirshabeelle iyo guud ahaan hay-adaha taageera ka codsaday in xarumo waxbarasho loo abuuro caruurta ku nool kaamka maashaa allah waxaan warta ku awalan aan salaamayaa raadiyo isnaae meesha kaamka waxaa ku nool hadda dad qoyska oo ku nool waxawaaye oo hadda oo tirakoobka oo xisaabta noogu jirto waaba shan boqol qoys shan boqol qoys ayaa noogu jirta tirada oo caruur leh oo haween ah oo daayeele ah aa ku jiraan warta kaamkaas baalguri oo daryeel u baahan maxaa yeelay meesha warta ilmaha ku baaba-oobo oo tarbiya haysanin waayo tarbiyada waxaa waaye tarbiyatul islaam aa layidhi tarbiyada waxay u baahan tahay ilmaha oo yarka ah ilaa iyo da'da habeenta xataa inaa la baro wax oo wax bartaan ilmahana wax la baro dugsi qur'aan iskool yaa waxbarashadaas warta zaa'id waaba awalan inaa anaga wasaaradda oo hirshabeelle waxaan u sheegaynaa warta inay inayna kaalmayso kaamka baalguri dhibaatadaas xoogan aa ka jirto ilmo oo waxaa iska jiro oo meelaha iska aadayo xaafiyaha iskaga soo qabaysto oo meelaha iskaga dududaayo oo waxba haysanin maxaa yeeli dheh waalidiintii maanta saaki waa dheenteen nin waxaas aadi beerow aadi nin cagaaraw aadi nin qoryow aadi maxaaska ogyahay ilmo ilma xabanba ka ogab ilmahana waa iska soo feeno magaaladay iska wada gadeen maxaa yeelile ilmaha meesha ku nool alxamdulilah ilmaa joogo waxay rabaan inaa dugsi macalin iskool loo keeno oo dugsigii lagu haayo maclu qur'aan loo keeno oo dugsi lagu haayo ilmaha xataa naftigooda markaas waa nagaanayaan dugsigay ku nagaanayaan iskoolkay ku nagaanayaan maxaa yeelidhe ilmaha markaas tarbiyo oo waxa ay garanayaan inay dugsi ku jiraan iskool oo laga rabo ilmaha naftigooda labiskooda iyo nadaafadooda markaas xataa waa la ogaa karaa laakiin hadda maba la ogabo ilmaha waa iska yaacayaan ayaacdaa layidhaaha kaamka baalguriga dhibaatadaasna ka jirtaa maxaa yeelile waxaan rabnaa wasaaradda hirshabeelle waxaan ku codsanaynaa inay warta waxbarasho dugsi kaamka baalguri ee magaalada jowhar waxa uu wajahayaa baahi waxbarasho oo u baahan in si deg deg ah loo daboolo gabdhaha ku nool magaalada tanjowhar ayaa toddobaadkan waxa loogu baaqay inay bartaan culuumta caafimaadka gabdhaha barta culuumta caafimaadka ayaa si gaara loogu baaqay inay bartaan culuumta umulisanimada waxa ay kaalin mug weyn ka qaadataa xaaladaha dhalmada ee hooyada iyo dhallaanka waxaana loogu baaqay gabdhahaasi inay diradda saaraan barashada culuumta umulisanimada waa kuwan talooyin joogto ah oo siinaya hooyada ka hor dhalmada iyo kadibba waryahayaga cabdifataax axmed maclow ayaa warbixintan inooga diyaariyey gabdhaha barta umulisada waxa ay kaalin mug weyn ka qaataan xaaladaha dhalmada ee hooyada iyo dhallaanka waa kuwa talooyin joogto ah siiya hooyada ka hor dhalmada iyo kadibba si loo badiyo tirada gabdhaha ah ee ka shaqeeya goobaha caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka ayay ardada bartaa kuliyadaha caafimaadka ee kaaliyayaasha iyo umulisooyinka waxa ay ku baaqeen in la taageero barashada caafimaadka iyo culuumtaasi bulshada waxay kasaacidi karaan adeegaha caafimaad ee ayaga markaas ay qaban karaan ay diyaar ku yihiin inay qabtaan maxaa la dhihi jiray marka qaarkiis xitaa baratikooyinka nala siinaya waxaa ku jira mid waayifka ku jiro jowhar anaga saa une mid waayif oo toos ma qaadano laakiin neersinka dhexdiis baa nagula siiyaa saa maxaa la dhihi jiray oo hooyo uur leh haddaa beri aragno waxaysan inaa dhali magacayga caaliya cabdicali waa iskuulka imaam shaaficiga kasoo qalan jibay hadda waxaa dhigtaa jaamacadda zemzem waxaan bartay kuliyadda caafimaadka caafimaadku waxay ka caawin karaan bulshada baahida ay u qabto gabdhaha waxay ka qabin karaan firista caruurtooda hadda ay xanuunsadaan ayaka inay gacmahooda ku daaweysan karaan bulshada inay wacyigelin ahaan u heli karaan familkooda inay ka caawin karaan iyo midda kale isbitaale iyo farmashiya ina ay ka shaqa u ay samaysan karaan midda kale gurigooda caruurtooda inay ku daaweystaan bulshada inay wax ugu qabtaan dadka oo nadaafada ku yartahay micnaha oo maxaa leeyahay tuuloshiminkan inaa wax loo wacyigelin loo sameeyo wax loogu taro isbitaalada inay ka shaqeeyaan wax badan oo caafimaad wallaahi wax uu baaqi lahay inay ku dadaalaan sidai caafimaadka u baran lahaayeen meel kasta bulshada dadka inay wax ugu qabtaan xitaa haddaa shaqaynin dadka oon walaalahaada inaa wax ugu qabtid meelahan booqatid
waxaan arday dhigata jaamacadda jubka university waxaan bartaa kuliyadda health service department nursing haa way jiraan dad badan in loo garab joogsada u baahan maxaa yeelay maanta waxyaabaha u weyn oo maxaa la jira dalkeena ka jira oo caafimaad la-aanta kamid oo haysto marka waxaa la dhihi jireen ani haduu ilaahi karaan noqdo waxaa jeclaa qof walba xanuunsan oo markaas wax u qaban kara inaa u qabto oo daaweeya insha allah haduu ilaahi karaan noqdo kuliyada abarna aan nursing waay shaqo walbana waxaa la dhihi jiray doctoorka bacdigiisa oo inaa qabto lagu baahaya mahino xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee ku yaala jowhar waxa ay kaalin mug weyn ka qaateen yareynta khataraha ka dhasha oo milise dhaqameedka oo ahayd waxa ugu badan ee dadka magaaladan ay isticmaalaan culimudiinka magaalada tan jowharna waxa ay door muuqda ka qaataan xallinta khilaafaadka iyo midaynta dadka waxaana inta badan ay dadaal ku bixiyaan sidii xal waara looga gaari lahaa dhibaatooyinka soo noqnoqda waryahayaga nuur maxamed cabdi ayaa warbixintan inooga diyaariyey culimmada diinta islaamka waxay leeyihiin door aada u weyn oo muhiim u ah horumarinta iyo ilaalinta diinta iyagu waa hogaamiyayaasha bulshada kuwaasi oo u horseeda fahamka saxda ah ee qur-aanka kariimka iyo sunnada nebi maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee culimmadu waxay bulshada ku hagaan cilmiga shareecada iyagoo faahfaahiya xeerarka diinta waxay sidoo kale bulshada ku dhiirigeliyaan ku dhaqanka akhlaaqda wanaagsan intaasi waxaa dheer culimmadu waxay kaalin muuqata ku leeyihiin xalinta khilaafaadka iyo midaynta dadka muslimiinta ah si looga hortago kala qaybsanaanta culimada diinta islaamka ayaa leh kaalin ballaaran sida uu sharaxayo sheekh maxamed faarax shilow culimmadu kaalinta ay ku leeyihiin horumarinta diinta islaamka waa kaalin aad iyo aad u ballaaran maxaa yeele culimmadu waa kuwa nabiga sala allahu calayhi wasalam oo dhaxlay falculamaau hum khulafaau rasuuli sala allahu calay wasalam fii ummatihi culimmadu waa dadka nabiga sala allahu calayhi wasalam oo khilaafadiisii oo nabiga ma aragtaa cilmigii iyo diintii oo kasoo qaatay oo ummadii haddana ma aragtaa sii geersiinayo وورثة النبي صلى الله عليه وسلم في حكمته وكو نبي كدحل حكمته والمحيون لما مات من سنته وكو نوليو ee wixii oo sunno oo dhintay dadka sunnada ku dhaqankeeda markay ka tagaan oo sunnadii ay dilaan waxaa nooleeyo culammada ayaa nooleeyo yadacuuna man dalla ila alhudaa qofka lumo oo shaydaanka lumiyo waxay ugu yeeraan hanuunka inuu soo noqdo ilaahay u toobad keeno ilaahay caabudo salaada dukado ayay dad ay ugu yeeraan markii dadkii ay lumaan oo wadadii mustaqiimka ay ka lumaan wayasbiruuna minhum cala aladaa waxay ku sabraan wixii dhib ka soo gaaro ayagoo dadka hanuunka ugu yeerayo dacwada ugu yeerayo diinta ugu yeerayo dhibkii kasoo gaarana way ku sabraan culammada yuxyuuna bikitaab illaahi lmowta waxay nooleeyaan kitaabka ilaahi subxaana watacaala markii dadka ay dilaan way ka tagaan kitaabkii ku dhaqankiisii kitaabkii in laisku xukmiyo kitaabkii in dhaqan laga dhigto dadka markay ka tagaan oo kitaabkii ay dilaan culamada ayaa nooleeya kitaabka ayaa kor u qaado culamada ayaa nooleeyo wayubasiruuna binuuri illaahi ahli alcama waxay tusiyaan nuurka ilaahay dadka camoolaha oho cilmi la-aanta oo jahliga oo ku jiro ay waxay tusiyaan nuurka ilaahay subxaana watacaala alculamaau hum warithatu lambiyaa culammadu waa kuwa dhaxlay nabiga sala allahu calayhi wasalam ambiyadana maysan ka dhaxlin diinaar iyo dirham waxay ka dhaxleen culamada ay ka dhaxleen cilmi qofkii cilmigaas qaato oo cilmigaas ku dhaqmo oo cilmiga wax ka dhigto oo dhaqan ka dhigto wuxuu qaatay dheef ku filan ayuu qaatay buu yiri nabi sala allahu alay wasalam marka in ma aragtaa culummadu kaalinta ay ka qaateen horumarinta diinta islaamka waa kaalin run aantii aad iyo aad u ballaaran waa dadkii nabiga sala allahu calayhi wasalam markii uu dhintay ka gadaal oo diintii ummaddii oo sii gaarsiinayo culammadu weeyaan culimmadu waa tiirka ugu weyn ee ilaalinta iyo horumarinta diinta islaamka ururka naafada gobolkan shabeellaha dhexe ayaa wadaa dadaalo lagu xoojinayo waxbarashada afhayeenka ururka naafada gobolkan shabeellaha dhexe cabduqaadir macow xaaji ayaa ka warbixiyey doorka muhiimka ah ee ururkooda ay ka qaataan wacyigelinta waxbarashada gaar ahaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool magaalada tan jowhar iyo deegaanada ku xeeran zaare cabdi xuseen ayaa mar kale inoo soo jeedinaysa afhayeenka ururka naafada gobolka shabeellaha dhexe cabdiqaadir maco xaajiha ayaa ka warbixiyey doorka muhiimka ah ururka ka qaata wacyigelinta waxbarashada gaar ahaan dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool magaalada jowhar iyo deegaanada ku xiran afhayeenka wuxuu xusay in ururka naafada uu si gaar ah diradda u saaray sidii loo dhiirigelin lahaa dadka naafada ah iyo in ay helaan waxbarasho la jaan qaadi karta baahidooda wuxuuna sheegay in ay wadaan barnaamijyo wacyigelin ah oo ay ku beegsanayaan waalidiinta macalimiinta bulshada inteeda kale si loo kordhiyo fahamka ku aadan muhiimadda ay leedahay waxbarashada dadka naafada ah waxaa ku nool juhur oo hadda intaas oo naafo ah waa shan boqol toddobaatan iyo dhowr qofood oo naafo ah dadkooda dhammaystirana wax ay dhaleen oo hadda dugsiyaalka waxbarasha waxaa la helay oo beesla'aan oo fariya ah meelahaasoo kaleo dadka naafada ah way ka muduyaan anigaan kula hadlayo wacyigelinta koowaadaanba ka ahayba ee iskoolka buulibuley waxaan ku xareeyey oo naafo ah oo dadka araggooda dhammaystiran indhool ah jiis ah dhagool ah waxaan geeyey boqol iyo konton iyo lama qofood qaybta wacyigelinta aan u xilsaarana iskoolka buulibuley iyadoo iyo maamulkeeda ay adeegsanayso dadka naafada ah xiliyaalkii oo roobka do-o tusaale dadka inaan hadda wacyigelinta iskuulaadka ah magasaanoo kalo oo roob uu yimaado ma haysana gaadiid aan ku tagno ma haysana dadkaas bulshada sida uu adeegi lahan oo u gersiinayaan markii idaacadda iidan hasii lama jibaarto codkan hadda meesha ay dhigtay ka meel kale inay geyso tuulooyinka loo soo wacyigeliyo dad la diro maamulkuna ay la kaashtaan tusaale hadda markaan ku xaraynay boqol konton iyo laba qofood iskoolka buulubaleey waxaan u marnay dhibo badan annagoo naafaa baxnay godaa layskaga dhacaa gaadiid ma haysano waxa ku tabaruucaya male iskaa u shaqaysaan dadkaas naafada or uu istaagnay aniga iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo guddoomiyaha oo naafada aa u istaagnay inay dadkaas wax bartaan dhigaan qoriga dhigaan ay qalinka qaataan oy dantoodan ku anfacaan dadkaas naafada ah marka waxaan leeyahay maamulka ahaan dadkaas tuulooyinka oo jowhar hoos yimaado waxaa hoos timaada jowhar boqol labaatan iyo laba tuulood aa hoos timaado intaasna waxaa ku jirto dad dhammaystiran iyo dad naafa ah dadka naafada ah waa istaraatiijiyada in loo sameeyaa gaari ay kusoo baxaan helaan baabuur anagoo aan ku aadno cabashadooda oon mar kasta olo oon diiradda saarnane waa u baahannahay haddii la heli karo biidmilaahi kariim dadka baahiyaha gaarka qaba waa qayb ka mid ah bulshada waxayna u baahan yihiin inay helaan waxbarasho daryeel iyo fursado siman beeraleyda magaalada jowharna waxaa toddobaadkan loogu baaqay inay sare u qaadaan tacabka iyo wax soo saarka dalaga muuska dalaga muuska waa mid ka mid ah kuwa loogu jecel yahay isticmaalkiisa dunida wuxuuna inta badan ka baxaa dalalka kuleelaha gaar ahaan soomaaliya waa dalag aad loo cuno lehna qiimo dhaqaale iyo nafaqa sare abuurkiisu wuxuu u baahan yahay qorshe iyo daryeel joogto ah nuur maxamed cabdi ayaa warbixintan inooga diyaariyey dalagga muuska waa mid ka mid ah kuwa loogu jecel yahay isticmaalkiisa dunida wuxuu inta badan ka baxaa dalalka kulaylaha gaar ahaan soomaaliya waa dalag aad loo cuno lehna qiimo dhaqaale iyo nafaqo sare abuurkiisa wuxuu u baahan yahay qorshe iyo daryeel joogto ah cabdiraxmaan maxamuud oo bartay cilmiga beeraha ayaa ka warbixiyey sida uu soomaaliya kusoo gaaray muuska iyo hannaanka loo beero mooska wuxuu ka mid yahay dalagyada commercial croopka ama dalagyada ganacsi ee aadka loo beero waxaa dalka keenay talyaani dowladdii talyaani ayaa keentay ujeedka ay u keentana wuxuu ahaa laba ujeeda u keentay midda koowaad wuxuu ahaa in marka hore horta dalagyadan soomaaliya ku habboon uu mooska ka mid yahay tropical macnaa tropical tropical lanis ama tropical fruitiskan loo yaqaano mooska uu ka mid yahay in macnaha horta ay halkan ka soo saaraan ee dalkooda geeyaan ay isticmaalaan marka hore tan labaad ay u keentay wuxuu ahaa in dadkooda ay maarata shaqa abuur ay uga dhigto cabdiraxmaan beeraleydii hore mooska ma sa-aid ayay u beeri jireen mise sida hadda magaalada ka jirta ama gobolka ka jirta ayay u beeri jireen aad ayaa loo beeri jira mooska oo taariikhdiisa waa kaa waxaa keenay talyaaniga ayaa keenay ujeedadaas u keenyay laba shirkadoodaa jiri jiray oo maarata iibgey jiray waxaa kaloo xitaa ka mid ah soomaali fruitis oo kalea ka mid ah oo aada u iibgey jiray mooska marka mooskan macnaa abuurkiisa waa hybrid waaye inta badan wuxuu leeyahay vegetative ana loo badiyaa qaab macnaha hada aragtoo kalentood hoostaasoo kale banoonigaoo kalentood macnaha geedka ayaa siibaysaa meel kale ay ku talaalaysaa macnaha abuur ma laha inta badan asigaa isbadiyo waxaa arkaysaa sakarisoo leeyahay geedka caadiga markaa beertid waxaa hoostiis kasoo baxaya labo ilaa saddex kalentood oo loo yaqaan sakaris water sakar sword sakar ayaa loo yaqaan afqalaad oo macnaha abuurkii waa waa kasi siibi kartaa qayb kalentoo ku abuuri kartaa haddaa fiirisoo kale geedkaasoo kale saddex afar xab buu leeyahay marka abuurkiis macnaa noocaas waa abuur ma lahan oo siid ma lahan laakiin waxaa loo badin karaa dalagyadaa waxay yihiin markii la badina ama la sii abuurayo as siid siid ahaan in loo abuuro ama as vegetative in loo abuuro oo qayb geedka ka mida la abuuro marka mooska waxaa lagu badin karaa vegetative ahaan oo qayb geedka ka mid oo kalenta la abuuri karaa ama banooni u yaqaan beerleyda inta badan banooni loo yaqaanaa mooska qaabkaasaa loo abuuraa markii la diyaariyo oo la abuurayo markuu yaryahay sidiis bana sagaal bilow ku baxaa marka uu yaryahay oo beerta uu ku yaalo waxaa maadaama oo sagaal bil uu ku baxay sagaalkaas bilood ma sugi kartid waxaa u baahan tahay marka inaad dalag kale dhex gashatid si ilaa inta uu ka baxaayo oo dalag kale intood uu kor faa'iidaystid sidoo kale inta badan waxaad dhex gashaa galleydoo kale aad dhex gashaa adiga intercropping galley dhexgeli digir dhexgeli sisin dhexgeli adiga dalagii markaas aa u aragtid inuu qiimo kuu leeyahay amba suuq uu leeyahay ama kuu fiican ayaa mooska la dhex gashtaa oo intercropping aa lahaa maadaama aadan sugi karin ilaa sagaal bilood keligiis intuu kuu aalin lahay dalag kalaa ku dhex beeranaysaa oo kuu baxayo dalagga muuska waa mid faa'iido badan leh haddii si xirfad leh loo beero wuxuuna u baahan yahay daryeel joogto ah
guud ahaana dhegeystayaal barnaamijkeenii toddobaadkii tegay raadiyaasanaay ee magaalada jowhar intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka anigoo cabdiwahaab cadow maxamuud ah ayaa idinla socodsiinayey injineer nuursheene ayaa inoo farsameynayey inta aan toddobaadka xiga barnaamijkan mid lamida dib uu kulmi doonno innagoo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo